أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله wkafaa biاllahi wakiila bismi اllahi الرaxman الraxiim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllahu wslama clى nabiyina muxamed wclى alihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu casharkeenna caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda sideetan iyo koowaad ee suuraة الnisaa ka mid ah qaala tacaalaa alla wuxuu yidhi wayaquuluuna waxay odhanayaan ama ay dhahayaan munaafiqiinta daacatun amrunaa innaga amarkeenna iyo sha'nigeenna daacatun waa daaco iyo ka dambayn aan alle rasuul warkooda aan maqlayno arrinteennu marka waa sidaas ayay dhahayaan fa idaa haddii barazuu ay baxaan min cindika adiga agtaada ay ka baxaan bayata waxay miraysaa oo ay qarsanaysaa daa'ifatun koox kooxda oo minhum munaafiqiintii ka mid ah hayra aladii kii heyrkiis ayay qarsanaysaa taquulu daa'ifadaas ay odhanayso ama taquulu anta adiga aada dhahaysid wallaahu alle ayaa wallaahu alle yaktubu uu qorayaa maa waxa yubayituuna ay qarsanayaan alla waa qorayaa fa acrid jeeso canhum xaggooda ka jeeso watawakal tala saaro cala allaahi alla korkiisa tala saaro wakafaa billaahi allaa ku filan wakiilan kula tala saarto allaa ku filan daacada alle markii laga soo hadlayoo waajibnim daacada rasuulkan ujeedaa markii laga soo hadlay waajibnimadeeda oo ciddii nebiga adeecdo inay qof alle adeecay ay tahay markii laga soo hadlay qofkii jeestaana oo daacada rasuulka ka jeestana ee nebiga inaan loo dirin isaga inuu ilaaliyo inaan loo dirinoo rabbigii abuurayba inuu ilaashanayo qofkaas uuna ka jaaseynaayo ayaa noo soo dambeysay dadkaa marka daacada rasuulka ka jeedo waxaa ka mid ah munaafiqiinta marka afkana waxay ka sheegayaan daaco ayay ka muujinayaan qalbigana dibindaabiyo iyo waxyaabo kale ayaa ugu qarsoon wayaquuluuna waxay odhanayaan munaafiqiintii oy dhahayaan daacatun amrunaa annaga sha'nigeenna iyo amarkeenna daacatun waaye ayay dhahayaan ayb marka amrunaa in mubtado lasoo qadaro amrunaa daacatun layidhaah ama in lasoo qadaro khabar oo la yidhaahdo marka minnaa innaga xaggeenna waxaa ka ahaanayso daacatun ayaa xaggeenna ka ahaanayso daaco labadaba marka in yacni lasoo qadaro mubtadahana waa bannaan tahay in khabarkii lasoo qadarana waa bannaan tahay oo markaa jaari jaariye majruur ou noqdo fasidaabay marka ay dhahayaan fa-idaa haddii barazuu ay soo bannaan baxaan oo ay soo baxaan min cindika adiga agtaada ay ka soo baxaan bayata waxay qarsanaysaa daa'ifatun koox kooxda oo minhum iyaga ka mid ah waxay qarsanaysaa hayra aladii kii waxaan ahayn ayay qarsanaysaa taquulu hiya yacnii daa'ifadu ay dhahayso yacnii wixii hadda ay lahaayeenoo daacada ah waxaan ahayn ayay qarsanayaan oo waa maxay kufri marka taquuluda waxaa bannaan in laga dhigo taquulu hiya oo markaa macnuhu waxay noqonay kooxdaani waxay qarsanaysaa waxa ay sheegayso waxaan ahayn taas marka iyadu waa tafsiir tafsiir kale wuxuu leeyahay bayata daa'ifatun qeyb oo minhum munaafiqiinta ka mida waxay bedelayaan oy doorinayaan waa marka macnaha hayre le oy ku qowlayaan marka hayre ladii kii waxaan ahayn taquulu anta yaa moxamed waxaa adiga dhehaysay oo wanaaggii iyo khayrka ahaa wax aan ahayn ayay la imaanayaan oo ay markaa habeenkii cawa yani fi yani habeennimadii markaa ay bedelayaan oo naftooda iyo dhexdooda ay isku dhex qarsanayaan ayb marka tabyiidku aslan luqadu waxa uu ku yahay waxa la qarsado weliba waqtiga habeenkii walidaalika qolo marka habeenkii la weeraro ee inta la gaado habeennimo lagu dhufto qoladaas waxaa la yidhaahdaa waxaa lagu sameeyey tabyiid af soomaaligana waa la miray unbaa la dhahayaa nacam marka habeennimo ayay waxay mirayaan oo ay qarsanayaan wixii ay ku yidhaahdeen waxaan ahayn ama habeennimadii markay keligood isku yihiin ayay beddelayaan wixii adiga aa dhahaysay oo wax kale ayay markaa yacnii ku qowlayaan oo ay daa'ifadaasi ay la imaanaysaa labadaa macnaa marka taquuluda ku jiro macnaahaan marka qiraa'aadka kala duwanna waa un isku macno bayad daa'ifatunna abu camara akhriyey hayruhuna waxay akhriyeen quraada qaarkood bayata daa'ifatun labada macnona waa isku mid marka idqaamkaas bayad daa'ifatun waa takfiif waa dalaban litakfiif ahaan unbuu markaa yacnii uu u joogaa ayb wallaahu alle yaktubu wuu qorayaayo waa sugayaa maa waxa yubayituuna ay qarinayaan ama waxa ay beddelayaan oo ay taswiirka ay ku samaynayaan oy siraysanayaan alla waa qorayaa ee fa acrid haddaba ka jeeso nebiyow canhum iyaga xaggooda ka jeeso watawakal tala saaro cala allaahi ilaahay korkiisa tala saaro oo dibindaabyada ay kugu wadaan ilaahay ka hoos gal oo ilaahay subxaanahu watacaala ka kaasho wa kafaa billaahi allah ku filan wakiilan kula tala saarto ayb aayadda marka waay waxaa laga qaadanayaa fii hadihi اlaayati ana mujarada alqowli laa yakfii qofku waxa uu ku hadlo keliya kuma filna ayb ana mujarad alqowli laa yakfii ayb oo laa yakunu laa yakunu lmuiicu muiican bictidaadiha qofkaasi alla u adeecsan yahay rasuulka u adeecsan yahay hadalkiisa keliya un in la tiriyo oo sidaa lagu tirsado yacnii ma imaanayso sidaasi daa'ic ku noqon maayo maca wujuudi gayriha iyadoo marka yacnii waxaan ujeedaa maca wujuudiha fi lmunaafiqiin qowlkii hadda munaafiqiintii waa laga helay haddana maca dalika qowlkoodaas wixii uu tilmaamayey looma rumaynin oo lama dhihin haa idinka daacadii waa la idinka helay lama dhihin marka iimaanku qowl keliya ma aha waa ka guda weyn yahay qowlka suurat lbaqaraanna uga soo hadalnay ayb afalaa yatadabbaruuna alqur'aan afalaa yatadabbaruuna miyaynan fiirfiirinaynin alqur'aana qur'aankii miyaynan fiirfiirinaynin walow kaana haddii uu ahaan lahaa huwa qur'aanku min cindi gayrillaahi ilaahay gayrkii agtiisa xaggiisa hadduu ka ahaan lahaa lawajaduu way heli lahaayeen fiihi qur-aanka dhexdiisa ikhtilaafan iskhilkhilaaf kahiiran oo aada u fara badan kaasoo kahiiran aada u badan ayay ka heli lahaayeen qur-aanka dhexdiisa ayb ayb marka falaa yatadabbaruuna alqur'aan istifhaamka ku jira istifhaam inkaari ah waayo waxaa la leeyahay marka war may qur-aanka ku tadabburaan kuwani maxaa helay oo ku dhacay afalaa yatadabbaruuna miyaynan fiirfiirinaynin alqur'aana qur-aanku miyaanay fiirfiirinayninoo nadara yani tadaburku waa feerfeerin ictibaar iyo uu la socdo waaye ayb marka saddex meel ayaana macaanidan oo kale qur-aanku ay uga timid oo aayad waa tan aayadna waa suuratu moxamed afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluha afalam yadabbaruu lqowla am jaaءahum maa lam yaأti aabaءahum اlأwaliina fii suurati اlmu'minuun waaye qur-aankana ilaahay yani wuxuu usoo dejiyey in la fahmo macaanidiisa in lagu tadabburo oo si deganaan ay ku dheehan tahay loo fiirfiiriyo marka macaanidiisa lagu tadabburana kadib marka lagu camal falo marka alfaaddiisaa la baranaa waa la xifdinayaa waa lagu tadabburaa waa lagu camal falayaa waa loo xugun tegaa daawo haddii loo baahdo isagaa laga raadsanaa hadday noqon lahayd yacni daawada qalbiga haddii maalan shukuug iyo shaki iyo qofka wax ku yimaado qur-aankaa daaweynaya yaa ayuha nnaasu qad jaa-atkum mawcidatu min rabbikum wa shifaaءun lima fi suduur jaahilnimada hadduu qur-aanka daaweey waayo wax jaahilnimo kaa saari karo abadan ma la helaayo ilaahay marka qur-aankiisa wuxuu usoo dejiyin jahliga looga baxo culuum aada baratayoo ama maadi ama waxyaabo kale ama waaye aragnimo aada leedahay jahli uga bixi maysid baahida qur-aankana aada u qabto ma kaga daawoobaysid qur-aanka unbaad uga daawoobaysaa baahida baahida aa u qabto marka waa in dhinacaas marka aada loogu soo jeesto laguna dadaalo tadabburkii marka wuxuu ku imaan karaa macaanidiisa qur-aanka in la fahmo macaanidana waxaa kaba horeeyo qur-aanka luqadii uu kusoo degay in wax laga barto luqada carabiga la fahmo ayb afalaa yatadabbaruuna miyaynan fiirfiirinaynin alqur'aana qur-aankii walow kaana haddii uu ahaan lahaa min huwa qur-aanku min cindi gayri illaahi ilaahay gayrkii agtiisa hadduu ka ahaan lahaa lawajaduu way heli lahaayeen fiihi fi lqur'aani qur-aanka dhexdiisa ikhtilaafan bay ka heli lahaayeen isbaraanbar iyo khilaaf kahiiran aada u fara badan ayay ku arki lahaayeen macnaha haddii ilaahay heyrkii ou ka imaan lahaa meeshaan marka macno aada u ballaaran baa ku jiro abuu xayaan fi lbaxri اlmuxiiط wuxuu leeyahay wahada fii cilmi اlbayaani yusama اlاxtijaaja الnadariy cilmulbayaanka waxaa lagu yiraahdaa buu leeyahay alاxtijaaj الnadariy in yacni xujo caqli ah oo markaad caqligaaga ku fiirfiiriso kaa dhaadhacayso in lagu sheego ayaa ku sugan buu leeyahay aayaddan xuja caqliya aayadda ku jirta wa qowmun qolana yusamuunahu waxay ku magacaabaan almadhab alkalaamiy yacni madhab qoladan marka cilmulkalaamka iyo waxay ku magacaabaan iyaga waxaa ku jira marka mas'ala kalaamiya saasay ay ku magacaabayaan tan oo kale ayb wa wajhu daliili daliilka wejgiisuna wuxuu yahay annahu laysa min warkaan aada u feeri annahu laysa min mutakalimin kalaaman طawiila ilaa wujida fii kalaamihi ikhtilaafun kahiir ma jiro qof hadal badan hadlaayo ilaa hadalkiisa iskhilaafaa laga helaa haddaad hadalkaagu bato oo aada wax badan qorto oo aada muddo dheer aa hadlaysay haddii hadalkaaga la raac raaco kala duwanaansho iyo khilaaf un waa laga helaa ilaa bani aadan aad u tahay soo maha ayb am imaa fi lwasfi wallafdi waxaa looga helaa qaabkiisa iyo dhawaaqiisa intaba waa looga heli karaa wa imaa fi lmacnaa ama xagga macnaha ayaa is waxbaa isweydaaraya ayb yatanaaqadu yani bitanaaqudi akhbaarin akhbaar marka yacni kala duwanaanshadood aw ilwuquuci calaa khilaafi lmukhbari bihi ama wixii aada ku warantay ayaa sidii aada ugu warantay si ka duwan u dhacayo unbaa laga helayaa qofka aw ishtimaalihi alaa maa calaa maa laa yalta'imu ama warkaagu hadduu bato wuxuu ka koobmaa wax aan isu imaan karin mararka qaar ow kownihi yumkinu mucaaradatuhu ama warkaaga hadduu qof isku dayo inuu mucaarado waa la mucaaradi karaa haddaad hadal dheer aada hadasho ninkii iska aamuso de wax laga mucaaradaa badan ma la helayo laakiin ninkii wax badan helo oo hadlo ama wax badan qoro warkiisa isdhaafdhaaf waa lagu arkayaa macaani kala duwan baa mararka qaar lagu arkayaa alfaadiisii baa ishkaal lagu keenayaa wamaa ilaa dalika naam waalqur'aanu alcadiimu qur-aankan weyn isagoo sidaan u tiro badan laysa fiihi shay-un min dalika qur-aankan wax sidaasa dhexdiisa kuma sugna alfaadiisa wax carabiga ku qallooca lama keeni karo alfaadiisaan loo keeni karin macaanidiisaan loo keeni karin wax uu sheegay sidii uu u sheegay aan u dhacaynin ma jiraan waa kaa marka wاlqur'an اlcadiimu laysa fiihi shayء min dalika liأnnahu kalaamu اlmuxiiطi bkuli shay waayo qur-aanku waxaa ku hadlay allah wax walba koobay ibnu caطiyana wuxuu yidhi fain caradat liأxadi shubhaة haddii qof ay ku timaado shubho wadanna ikhtilaafan uu u maleeyo aayadaha qur-aanka inay iska hor imaanayaan falwaajibu sida waajibkaa waxay tahay an yatahima nadarahu aragtidiisa inuu tuhmo waay horta kow nacam wayas'ala man huwa aclamu minhu qof uga cilmi badanna bal horta inuu su-aalo waay maan inuu degdego meeshaa marka waxaad ka garanaysaa qur-aanku marka de wixii lagu arko caam iyo khaas ah mutlaq iyo muqayad maba la dhahaba kaas iska hor imaansho waayo kalaamkaagii inuu qaarqaarka kala fasiro waa wax fiican maahan tanaaqud ma aha wixii dadka qaar ay u malayn karaan wax iska hor imaanayana adaa danigaaga nadarkaagaa jirane cid ku daaweyso oo kaaga aqoon badan inaad raadisid waa haddii qur-aankan looga soo heli karo tanaaqudna mar horaa lala imaalahay waayo qur-aanku taxaddi buu la yimid soo maaha taxaddi iyo challenge uu la yimid carabtii baa waxaa lagu yidhi kanoo kale la imaada suurad la imaada toban la imaada bal waxaa la yidhi haddaad jin iyo insi isku yimaadaan isagoo kale lama keeni karo waa keeni waayeen waa caajiseen ilal aanana wax keenay ma hayno gaaladan laftooda markay isku dayaan qur-aanka inay ku keenaan yacni ama axkaamtiisa inay duraan boqolaal jawaabaa la sii karaa ayaguna fii qaraarati anfusihim naftooda waa og yihiin qur-aankan waxa uu tilmaamayo caqliga saxiixa inuusan ka hor imaaneynin ayb marka aayadda waxaa ku jiro yacni ixtijaaj nadari ah marka qur-aanku ixtijaajkiisa nadariga ah nadari waxaa la yidhaha macnaha inaad yacni intaad keento theory ama nather shay macnaha ama wax caqliyan dadka ka daadegaayo xujo caqli ah wayn inaa ula timaado xujada caqliga ama fiirfiirinta qur-aanku ouna amraayana waa ka duwan tahay midka falaasifada iyo mutakalimiinta waayo ayagu waxay ku xadgudbeen oo ay quluwi ku sameeyeen macquulaadka qur-aankii caqligiina kuma xadgudbin naqligii oo waxyigiina laguma xadgudbin wuxuu kuu dirayaa marka wax qofka reer baadiyaha iyo qofka reer magaalka ninkii falsafo bartay iyo ninkaan baraninba sida ay caqligooda uga shaqaysii karaan oo ay ku gaari karaan wujuudka alle ee qur-aanka xaqnimadiisa ay ku gaari karaan habkaasuu qur-aanka dadka wax ugu sheegaa walidaalika waxaa sidaan loola hadlay dad aan falsafadna aqoonin ee carabtii markuu qur-aanka soo degayay joogtay dad falsafad yaqaanayna ma ahayn dad falsafad yaqaanana lamaynan dhaqmin maca daalika xujadii waa ku oogantay lama dhihi karo rasuulka saddex iyo labaatan sanoou hadlaayey cid uu xujo ku oogayna ma jirto kaas war ma ahan maadaama marka iyagii ay sidaa nebigu sala allahu calayhi wasalamna falsafo dadka kuma aqrinaynin cuquusha ha laga tagana ma dhihin rasuulka sala alla l slam marka caqligiina waa la adeegsanaa xadkiisana waa jooga caqliga ayb marka xujada caqliga marka yani ixtijaajka nadariga ou qur-aanku aayaddan marka ku jirta kaas waana oo adigaba caqligaaga ku fiiri qur-aankan sidan u tiro badan haddii laga soo waayey iskhilkhilaaf muxuu ku tusaa wuxuu ku tusayaa inuu xagga alla ka yimid waayo haddii uu ka imaalahay bani aadam war bani aadam hadduu bato naqsi waa la waa lagu arkayaa waaya sunnada nebigana dabcan iyaduna waa sidaas wamaa yantiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa hadday dhacdana nebigu inuu wax ijtihaado oo uu wax sheego arrintaa iyadana marka yacni sidaas aynan ahayn xaqiiqdeeda waxyi baa kusoo degaayo waa loo sheegaya mar walba marka nebigu wuxuu haysto isaga xaq iyo waxyi ayaa nebigu sal ll ly slama kusoo degaya ayb alimaamu طabarina ibnu zayd wuxuu kasoo wariyey inuu yihi ina alqur'aana qur'aanku laa yukadibu bacduhu bacdaa qur-aanka qaarkiis qaarka kale ma beeninayo walaa yanqudu bacduhu bacdaa qaarkiisna qaarka kale ma burinayo maa jahila annaasu min amrin fainamaa huwa min taqsiiri cuquulihim wa jahaalaatihim hadday bani aadamku caqli yacnii bani aadamka haddii ay wax ka jaahil noqdaan qur-aanka ku saabsan iyaga cuquushooda gaabnaanteeda waaye iyo jahligooda wa qara'a wuxuu akhriyey walow kaana min cindi gayri اllaahi lawajaduu fiihi اkhtilaafan kahiiraa aayaddaas qaala wuxuu yidhi markaa kadib faxaqun cala almu'mini mu'minka waxaa waajib ku ah an yaquula inuu yidhaahdo kullun min cindi illaahi haddaad wax fahmi weyso inaad tidhaahdid kullun min cindi illaah dhammaan aayadaha ilaahay agtiisay ka imaadeen wayu'minu bilmutashaabihi mutashaabihana waa rumaynayaa walaa yadribu bacdahu bibacdin qur-aanka qaarkiis qaarka kale ku garaaci maayo idaa jahila amran hadduu arrinka jaahil noqdo walam yacrifhu ounan garanin waxaa laga rabaa an yaquula inuu dhaho aladii qaala allahu xaqun wuxuu ilaahay yidhi waa xaq wayarifa wayacrifu wuxuu garanaa ama waan yacrifa inuu garto ana allaha tacaala alle lam yaqul qowlan inuunan qowl dheh uunan dhihin wayanqudahu haddana uunan burinaynin yanbagii an yu'mina bixaqiiqati maa jaa min cindi illahi tabaaraka wa tacaala wuxuu ilaahay ka agtiisa ka yimid xaqiiqadooda inuu rumeeyo ayaa laga rabaa waxaan ugu celcelinaa ama aan ugu dheeraanayaa waxay tahay baahida zamankan taagan waayo arrintan waayo dad aan diintii aqoon u lahaynoon waxba aqoonin ayaa maanta waxay ku leeyihiin aayaddanna saanay dhahday tanna sidaanay dhahday see la yeelah su-aal kama aha ictiraaday ka tahay haddana ummaddii waxaa lagu ibtileeyey nin walbaa shaashaddaas yartaa uu haysto ayuu marka intuu yacni wax ku duubo ayuu facebooka dhigaa markaasaad waxaad maqlaysaa bulshadii oo yacni lagu wareerinayo wax iska basiid ah oo hadday culimo la su-aalo fudud laga jawaabi karo ayaa qur-aankii ilaahay qaarkiis qaarka kale lagu garaaca arrin aada iyo aada khatar u ah gaaladuna meeshaas waa og tahay dadka noocaas oo kale dhaqaalay geliyaan qanawaaday u furaan kanaallo ay ku hadlaan waa ilaaliyaan waidaa jaaءahum amru min almni aw اlkhawfi adaacuu bih waidaa haddii jaaءahum uu u yimaado amrun shay hadduu u yimaado arin arrinka oo min almni amniga ku saabsan nabadgelyada aw ilkhawfi ama cabsida ku saabsan adaacuu way baahinayaan munaafiqiintii bihi arrinkii bay baahinayaan walow haddii radduu ay celin lahaayeen hu arrinkaas ay baahinayaan amniga iyo cabsida ku saabsan ila rasuuli rasuulka xaggiisa hadday u celi lahaayeen wa ilaa ulil amri amarka kuwa u saaxiibka ah hadday u celin lahaayeen minhum xaal ay ka mid yihiin yacni mu'miniintana kuwaas munaafiqiintaas yani minhum xaal mu'miniinta lagu tiriyo waa lagu tiriyaa lacalima wuu ogaan lahaa hu kaas yacni hadalkaas la baahinayo aladiina kuwii way ogaan lahaayeen yastanbituuna raacraacayo hu warkaa raacraacayo minhum nebiga iyo ulul amriga xaggooday ka ogaa lahaayeen ayb walowlaa haddii lala-yahay fadlullaahi ilaahay fadligiisa haddii lala-yahay calaykum idinka korkiina uu yeelay wa raxmatuhu iyo naxariistiisa la tabactumu shaydaana shaydaan ayaad raaci lahaydeen ilaa qaliilan wax yar maahana inta kale waa baahinayaan adaacuu bihi way baahiyaan ilaa qaliilan wax yar maahane ilaa qaliilanta halkaasay ku xirmi aayaddan iyadana aayad aad iyo aad baahideedu maanta yacni towjiihaadka ayna siinayso nolosheenna yowmiga ah ee aan maanta ku jirno aayad aad iyo aad noo tarbiyeynayso noo towjiihinaysa waay alla wuxuu wuxuu ka hadlayaa aayaddu ay ka warramaysaa khabar weyn iyo hadal weyn marka uu soo kordho oo ku saabsan amni ama cabsi amnigu muxuu noqon karaa waa la guulaystay maalan cadow laga cabsanayaa la riixay waa laga adkaaday guul ayaa la soo helay dhul baa laga furtay cadowgii laga qabtay wahaakada cadow markaa yacnii hadalkiisa la hayey ayaa iska cararay maalan waa arrin amni ku saabsan khawfkuna waa marka cabsi ay jirto ama waa la meelaa laga soo jabay haziimaa dhacday jab ama cadowgiibaa kaabiga soo saa ayaa yimid oo magaaladii ayuu kulaalayaa maalan cadowgii cabsi khabar cabsi ku saabsan ayaa imaanayo labadaas arrin maahan in dadka lagu dhex baahiyo dadweynaha iyo shacabka dhexdiisa in lagu baahiyo maaha waayo laba dhibba waa laga cabsanayo hadday arrintu amni tahayna inay dadku isdhigtaan oo cadowgu markaasi uu ka faa'iideysto wixii arrin yacni waxa soo kordhay sida loo maamulayana dadku inay yacnii ay ogaan waaye dadku dabcan kulligood ma wada ogee in meeshaa marka ay wax kaga imaadaan cabsiduna waxay keenaysaa haddii la faafiyo niyad jab dadkii inay hiyi kacaan magaaladii la banneeyo dadkii marka yacni cabsi badan ay timaado waa la garo karaa marka cabsi jirto iyo marka amni jiro labadaas qodob ayaa marka waxaa la leeyahay war haddii khabar war amni ku saabsan ciidanka wax ku saabsan ama cabsi wax ku saabsan yaan la baahinin oo dadka wax ka dhihi karo oo ahlulxalli walcaqdigo caqliga iyo khibrada iyo deganaanta iyo u saaxiibka ah ha ka tashteen ha loo daayo dadka intooda kale caamadana ha ka aamuseenoo dadkaa ha uga ahaadeen mas-uul munaafiqiinta marka dabcigoodu wuxuu ahaa iyo dhaqankooda hadday maqlaan arrin noocaasa waa ka hordhici jireen oo rasuulka intounan sheegin ayay hor sheegi jireen markaasay dadkiibay waxay ku ridi jireen walwal iyo walbahaar iyo dhibaato marka alla wuxuu leeyahay waidaa haddii jaa-ahum uu u yimaado amrun arrin shay hadduu u yimaado shayga oo min almni nabadgelyada ku saabsan aw ilkhawfi ama cabsi ah adaacuu waywaa baahinayaan bihi shaygii bay baahinayaan meeshaa marka ishaacaadka iyo idaacaadka iyo waxyaabaha marka wax kasta oo dhaco inay dadku war helaan oo ay ogaadaan wanaag kuma jiro waana middaas midda layska celinayo de zamankani waxaa la joogaa zaman guryaha wax dhex yaallo aynan qarsoonaa karin xataa awal idaacaad iyo kontaroolana laga qayli jiray idaacaadkii kontarool waa ka baxeen telefisiyoonaadkii waa ka baxeen waxaa soo kordhay marka itisaalaad ama xiriir one to one ayaa soo baxay oo mobi mobiladan markay soo baxayeen waxaa la dhihi jiray one to one one to one macnaheedu qofka sirtiisa iyo wixiisa iyo lama ogaa karin kabaraba qofkan qofkaanu toos ula xiriira waxay ka hadlayaan waxay isu sheegayaan ma ogid nin walbaa jo mobilekaas yarka oho wataa haddana waxaa soo kordhay twitter iyo facebook iyo waxyaabo fara badan oo waxaa yimid marka qofku ee waxuu rabo uu ku baahi karo dalal dhanaa lagu dumi lagu dumin karaa mujtamac dhanaa khalkhal lagu geli karaa waxyaabahaasaa yimid hay-addu marka waxay tilmaamaysa waxay tahay war arrimaha in la kala saaro wixii bulshada taabanayo amnigeeda iyo cabsideeda dadka ahalka u ah ha loo daayo oo munaafiqiintii waxaa lagu ceebeynayaa inay arrintaas meel walba ay uga hadlaan saxaabaduna sidaasay waxay yeeliji waa arrintaa waa ka digtoonaayeen oo laba qisaa marka tusaale noogu filan oo bukhaariga ku sugane cumar radia allaahu canhu ayaa wuxuu maqlay isagoo xajka joogo laba nin oo wada hadlaayo oo mid uu leeyahay ka kale wallaahi haddii uu dhinto cumar low maata cumaru amiirku hadduu dhinto cumar la baayactu fulaanan aniga hebelaan la mubaayacoo lahayen madax ka dhiga lahayen markaasuu cumar markii uu maqlaybu wuxuu damcay inuu meesha ka istaago mawsimka xajka inuu dadka kala hadlo ibnu cabaas uu la tashtay ibnu cabaas wuxuu ku yidhi yaa amiira almu'miniin m arrintan arrin culus waaye mowqifkuna mowqifkan ama mowsimka wuxuu kulminayaa ou jamcinayaa isu keenayaa dad fara badan oo dad caamo ahaa ku jiro dad ahlulxalli baa ku jiro walcaqdi ummad badanaa ku maqlayso dadkaani haddii ay waxaas aada ku hor dhahdana qaar baa laga yaabaa in fahamkoodu intou ku xumaado wax shar a markaa qalbigoodu intou galo oo markaa yacni khalkhal iyo wax lamida ou dhaco markaad madiino u laabato meeshii ay saxaabada ku badnaayeen arrintaas markaas uga hadal halkaan ha ka sheegin yiri cumar arrintii waa yeelay dibuu u dhigtay jimcadii ugu horreysay markuu madiino tegey ibnu cabaas marka waa sugaayeyba arrintii markaas meeshaas uu kusoo qaaday waayo madiino waxay ahayd meeshii nebigu u hijrooday saxaabada madiino ku nool kulligood dad yacnii khibra yacni cilmi iyo diin iyo khibrad intaba wada leh ayay ahaayeen marka meeshaa waxaan ka qaadanaynaa mowqif walbo iyo meel walba inaan wax walba laga sheegi karin qodobka labaadna waa qisada ibnu cumar nacam markii uu damcay inuu mucaawiye u jawaabo uu ku yidhaahdo adiga waxaa kaaga mudan arrintan man qaatalaka waabaaka cala alislaam ninkii adiga aabbaha islaamka kula dagaalamay waa fakeray wuxuu is yidhi haddaad kelmad meeshan ka dhaxdo si kale lagaaga qaato kelmaddaasi dhiig lagu daadiyo arrintaa buu ka cabsaday marka waa waa iska dhaafay maba sheeginba waa kii marka uu ku yihi xabiib ibnu maslama xufidta wa cusimta nia waa lagu ilaaliyey waana lagu dhowray maalinta haddaad meeshaas warkaas ka sheegi lahayd seefaa laysku qaada lahay hadda iyo dagaal ayaa dhici lahaa saxaabadu marka waxay ahaayeen hadalka ay ku hadlaayaan cidda ay la hadlaayaan waa miisaami kareen laakiin maanta muslimiintii maxaa lagu ibtileeyey idaacaad tiradii ka batay nin walbaa sidau rabo inuu hadli karo wax qarsoon maba jiraanba maqaayadahana waa looga sheekeeyaa guryahana shaaha ayaa looga karsadaa dayib marka masiir ummadeedna sidaas kuma fiicna masiirka ummadda wuxuu ku habboon yahay dadka wax ka dhihi karo inay ka hadlaan inta kalena loo hadlo ummaddan oo dhan ma wada hadli karaan kulligood laakiin dadka inay noo hadlaan ay tahay waa inaan innaga ikhtiyaarkeenna ku dooro karno maahan inuu cadowgeenna noo dooro inta cadowgeenna noo dooro hadhow ayagaa noo hadlaayo haddii la yidhaahdo de meel meel xun un baan joognaa weli nacam lacagta hadday dooreysana waa dhib nacam hadday lacagta doortana waa dhib waa inay dadka culummada dadka bulshada wejiga ku leh iyo dadka odayaalka ah ee iyagu markaa yacni markhaatigalka ee dadnimada ku jirto waa inay dadka ummadda wax wax u dhihi kara ay soo xulaan sidaas marka dadka noocaasa ee saas lagu xulo ayaga ayaa marka arrimahan amniga iyo khowfka iyo iyagu u yaallaa lababa marka uma taallo qof cid dooratayba aan jirin ee iska hadlaayana lama rabo koox ayaga gaar isku taagtay oo iyagana dadkaan u hadlaynaa dhahayaanna oo dadku aynan dooraninna iyaga laftoodu marka macno ma leh oo dadkan marka wailaa ulil amri minhum waa waa qof marka tala haayo oo dadka taladu markay hadlaan ay u istaagayaan ama ay aamusayaan ayb aayadda marka maa macnahaas ballaaran baa ku jiro ayb marka idaacaadka iyo shaacaadka iska ilaali warkaaga inaan dhiig lagu daadin innaga marka mushkilada ugu badanoo na haysato waxay tahay xataa haddii war warkan kiisa runta ah inaad ku hadasho ayaa lagu leeyahay kala miir oo qaarkood meelaha qaar ha ku sheegin maxaad u malaynaysaa war aadan hubin marka kafaa bilmar-i kadiban an yuxadida bikulli maa samic qof waxaa been ugu filan wax allaala wuxuu maqlay inuu ku hadlo intaasaa been ugu filan waxaadan hubin marka waxbaa lasoo dhigaa facebooka commentiyaa laga bixinaa commentigu wuxuu macno ka yahay warkaas waa run macnaheedu saas waay markaasaad arkay iyadoo laysku caynaayo oo laysku aflagaadeynayo iyo horta ma la dhahaayo warkaan ma jiraa mase ma jiro nacam awalanba macnaha tahabutkii iyo in wax la hubsado aawe nacam sida badan ummadeennu wax ma hubsadaan haddii qofku uu arko muuqaal hadlaayo waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo muuqaalkan waa sax qofkan waaye war amaad hubisaayo wax si kale loo sameeyey amay tahay ma isdhahayo aniga lafteedadan waxaan arkay qof hadlaayo hoostana looga qoray tarjamo wixii uu ku hadlaayo kalaa hoos qoraalaa ku qoran waa iska waa daaray waa dhegaystay marka waxuu ku hadlaayo waxa uu ku hadlaayo iyo qoraalka meesha ku qoran bayna almashriq waalmaqrib ay isku jiraan maalin ka bacdi waxaan arkay nin yacni wadaad ama dad yacni dad wadaado meel isugu yimid oo warkii ku hadlaaya war warkaas dib u dhagaysto warka hadalka iyo tarjamada wax iska khuseeya male bal dib u dhagaystaan irin markaasaa qaar ay baraarugeen marka adiga waxyaabahan aad ku hadlayso ama aad naqdinayso ama adiga aad aaminayso waa inaad iska hubiso haddaadan iska hubinin oo aad dad ku dulmiso ogow berri ilaahay waa lagu soo istaajina haddaadan hubinin oo hub lagu qaato dad lagu dilo berri waa lagu weydiinaa ogow ilaahay aan ka cabsanno walow radduuhu marka waxaan seef waa laba af leh waaye haddaad wanaagga u adeegsatana waa wax fiican haddaad xumaan u adeegsatana waa khatar walow radduuhu walow radduu hadday celin lahaayeen hu arrinkaa waxa ay baahinayaan ila rasuuli rasuulka hadday u celi lahaayeen iyo wa ilaa ulil amri amarka amarka kuwa u saaxiibka ah minhum xaal ay mu'miniintiina ka mid yihiin marka minhumta haddii waidaa jaa-ahumta haddaan munaafiqiinta kusoo macnayno minhumta marka waxay uga mid noqonayaan daahirka haddii aan dhahno munaafiqiin maahane waa dad muslimiin ah laakiin hadalka baahinaayey oo laga celinayana de minhumta marka waa xaqiiqo waaba ka mid yihiin yani kuwaan marka iyagay u yihiin ba naam ululamri iyagay u yihiin macnaha ayb hadday sidaa yeeli lahaayeen lacalimahu ladiina kuwii way ogaan lahaayeen yastanbituuna raacraacayo hu warka raacraacayo minhum xaalay marka yani minhum xaggooday ka ogaan lahaayeen kuwan warka rabo oo hadalkan raacraacayo oo danaynayo waxay ka ogaa lahaayeen nebiga iyo ulul amriga minhumta marka min annabiyi wa ulil amri ayaa loo celinaa marka haddaad rabto inaad ogaato xaqiiqdiisa rasuulkii markau noolaayna isaga in laga dhegaysto laga sugo haddii nebigu ounan jooginna ahlu cilmiga ahlu khibrada laga sugo aayadda marka sicdi tafsiirkiisa wuxuu ka bixiyey wuxuu yidhi haadaa ta'diibun min allaahi licibaadihi aayaddan waxaa ku sugan buu leeyahay edbin alle uu edbinayo addoommadiisa can ficlihim haadaa ficilkoodan ayuu ka edbinayaa hayri laa'iqi aan u haboo aan habboonayn wa annahu alle waanahu yanbaqi waanahu yanbagii lahum waxaa u habboon iyaga idaa jaa-ahum amrun hadduu u yimaado arrin min alumuuri اlmuhimati arrimaha muhimka ah walmasaalixi alcaamati masaalixda guud danta guud ku saabsan maa yatacallaqu biاlmni waxa ku saabsan yacni amniga iyo wa suruuri lmuslimiina muslimiinta farxaddooda ow bilkhawfi ama wax cabsi ku saabsan alladii fiihi musiibatun musiibo ay ku sugan tahay calayhim an yatahabatuu kow waxaa laga rabaa inay hubsadaan kow walaa yastacjiluu aynan degdegin ayb biishaacatihi dalika alkhabari horta inay hubsadaan kow aynanna ku degdegin warkaas faafintiisa biishaacati dalika alkhabar ayb bal marka waxay yaru bal yaruduunahu waxay u celinayaan ila rasuuli rasuulka hadduu nool yahay wa ilaa ulil amri minhum dadka madaxda u ah iyaga ka midana waa u celinayaan iyay yihiin marka ulul amriga ahli ra'yi dadka ra'yiga u saaxiibka ah waalcilmi dadka cilmiga u saaxiibka ah ayb wاlnusxi daacadnimada u saaxiibka ah waalcaqli caqliga u saaxiibka ah iyo warasaanati deganaanta u saaxiibka ah meeqa tilmaanuu isdaba dhigay marka wuxuu leeyahay hadday arrin sidaas oo kale ay timaado waxaa habboon inay u celiyaan dadka ra'yiga leh cilmiga leh daacad ummadda u ah caqliga u saaxiibka ah deganaanta leh aladiina yufariquuna alumuur dadka arrimaha kala saari karo wa yufariquuna almasaalixa masaalixda waxaa dadka masaalixda u ahna wayacrifuuna almasaalixa e masaalixda garanayo ayb dadka markaa yacni masaalixdii iyo waxyaabaha marka yacni iyoiyo wadiddahaa mafaasidda iyo masaalixda dadka kala garan karo in loo celiyo marka qo talada arrintaa ku saabsanna hadda waxay ku xiran tahay qofkii takhasus u leh yani qofka diinka garanaayo isaga mar walba waa inuu meeshii ku jiro waayo waxaan ma bannaan yihiin mase ma bannaana sharcigu muxuu ka qabaa mar laga maarmaayo ma jirto isaguna wuxuu u baahan yahay dadka takhasuska u leh inuu kala tashto oo ummadda daacadda u ah hadday dagaal tahay dadka dagaalka yaqaano hadday dhaqaalo tahay dadka dhaqaalaha yaqaano wahakada ayb wa fii hada daliilun kan marka waxaa ku sugan buu leeyahay daliil liqaacidatin adabiyatin qaacido marka adabi ah wa hiya annahu idaa xasala haddii marka yacnii la helo idaa xasala baxhun fii amrin arrin ku saabsan min alumuuri arrimaha ku saabsan yanbagii an yatawallaa man huwa ahlun lidalika haddii baxhi iyo wax in la ogaado loo baahdo waxaa habboon buu leeyahay arrintaa inuu maamulo qofka ahalka u ah wa yujcalu ilaa ahlihi baana loo yeelaa nacam ayb oo meeshaasi marka walaa yutaqadamu beyna aydiihim dadka ahalka u ahna laga hormari maayo ayb fainahu aqrabu ila الsawaabi wa axraa lisalaamati min alkhaطأ waayo waxaan dadka yaqaana marka looga dambeeyo waa sida ugu gaf yar loogana badbaadayo markaas yacni dhibaato wa fiihi nahyu can ilcajalati aayadda waxaa ku sugan oy dadka ka reebaysaa degdega watasaruci iyo yacni arrinta in lagu degdego linashri lumuuri arrimaha in la faafiyo min xiini samaacihaa markii hore laga maqlaba in la hadlo dadka qaar wadaado ahaba saas ahba wahadihi nafsuhaa kaariho waayo in la sheego u baahan arrin baa meel laga maqlay waxbaa yaa la maqlay ma ahan qofka wadaadkaa hore inuu ka dhiibto warkiisa nacam arrinkan la maqlay xaqiiqdiisa inuu ogaado waayo mulaabasaadka arrintaas ku dheehan waa inuu garanayo aniga haddaan halkan joogo arrin meel kale ka dhacay marka uu dhaco caawo haddaan maqlo caawo kama jawaabi karin waayo arrintu hadday ku saabsan tahay dad waxaasna ay ku waxa aan jawaabayana ay ku tacalluqdo dad xugunkiis ay ku tacalluqayso ama dad baa ku ceeboobayo ama dad baa yacni marada uga dhacaysaa ama dad baa wax loogu yeelana ama dad baa laga yaabaa in xugun loo saaro arrintaas darteed waxa noocaas oo kale ah waa inaad meelo badan laga fiiriyo waxyaabaha marka ugu badan yacni dadka laftooda culimada qaarkood ee markay ku degdegaan ay ku ceeboobaanay ka mid tahay arrintaas iyadan marka waa inaanu qofka degdegin dadweynuhu waxaa ka qaaliba inay ku yidhaahdaan dadka waxaa ka qaaliba iyagaaba waxay ku leeyihiin waxaasaa dhacay waa in wax laga dhahaa ma wax laga dhaho culimmadu may ka hadlaan adiga inta aada wax hubsanayso maxaa u hadli weysay ilaahay ku ciqaabi maayo tahabutka iyo wax hubsiga inta aada ku jirto lagugu ciqaabi maayo maxaa uga hadli weysay markaad wax hubsato inaad sheegto marka wixii aada ogtahay taasaa marka laga rabaa dadkii degdegayna ma mahadinin dabcan arrintaa iyadaa marka in aad la ysaga feeriya marka wa fiihi nahyu can اlcajalati wاtasaruci linashri اlumuuri in la faafiyo min xiini samaaciha markii la maqlaba ayb wاlmru ayaa ku sugan bita'amuli tartiib in la tartiibsado la fiirfiiriyo qabla اlkalaami intaan la hadlin xataa hadalkaaga inaad fiiriso hadalkaani maxaa ka dhalan kara muxuu keeni karaa see loo arki karaa hadalkaaga inaad turxaan bixiso waxaan marka dowladuhu iyo waa yaqaanaan yacnii idaacaduhu ama waxa la baahinayo waxay soo maraan intaas marka yacni sensorshibay soo maraan riqaabay soo maraan markii la riqaabeeyo maxaa nooga imaan karo ayaa la hadlaa khaladku waa yaraanayaa markaas laakiin hadday dhexda raac iska noqoto dad uun iska fudud oo maalin walba uun wax un ka hadlaaya hadday jiraan waa dhibaata markaan ayb wanadari in markaa yacni fiihi la fiiriyo warka hal huwa maslaxatun maslaxa miyaa ku jirto fa yuqadamu fayaqdamu calayhi linsaan qofka hore hore miyuu u gelayaa markaa am laa mise maya adoo hadalkaas dheer baa markaa alcalaamatu sicdiy tafsiirkiisa uu ku sheegay adaacuu walowlaa haddii lalaayahay fadlullaahi ilaahay fadligiisa calaykum korkiina uu ku galladay iyo waraxmatuhu naxariistiisa alla naxariistiisa haddii lalaayahay la tabactumu shaydaana shaydaan ayaad raaci lahaydeen waa kaa marka ilaa qaliilan marka waxay ku xirmaysaa adaacuu bihi sow lama dhihin marka hadduu amar yimaado min alamni aw ilkhawfi adaacuu way baahinayaan bihi warkaa bay baahinayaan ilaa qaliilan munaafiqiinta way baahinayaan ilaa qaliilan wax yar maahan waayo haddii walowlaa fadlullaahi lagu xiro waxaa laga cabsanaa macno waxaa imaanaya aan sax ahayn oo macnuhu wuxuu noqonayaa fadliga alle iyo naxariista alle haddaynan jirin shaydaan baad raaci lahaydeen kulligiin waay haddii la yidhaha ilaa qaliilan wax yar maahane waxay u ekaanaysaa marka fadliga alle la-aantiis intaas yar inay wax ku helayaan fadli alle la-aantiisna wax lagu hel wax la helaayo ma laha marka ilaa qaliilan ama adaacuu bihi baa laga laga waawda ku jirta ayaa laga istinoonayaa ama lacalimahu aladiina yastanbituunahu baa laga soo reeba ilaa qaliilan wax yar maahane kuwa yar baan marka ogaanaynin ayaga ama kuwa yar baan baahinaynin warka waa intaas faqaatil fii sabiili llahi marka qur-aanku ishaacaadka waa ka hadlay marka meeshaa marka aayaddaas waxaan uga yacni aan uga baxaynaa aayaddu inayn inaan ogaano inay ka hadlayso warbaahinta warka la baahin karo warka aan la baahin karin waxa uu ku xiran yahay aayaddan iyo axaadiidtan nebiga sal lla ly slam ayaa aada u tafatirtay ayb diintu marka wax walba kama hadlin ma la dhihi karo wax walba waa qur-aanku wuu ka hadlay faqaatil fii sabiili llahi laa tukallafu ilaa nafsak faqaatil dagaalan fii sabiili llahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa ku dagaalan laa tukallafu xaal aan lagu kalifaynin iyadoon lagu kalifaynin ilaa nafsaka nafsadaada maahane iyadoon marka nafsadaada maahan aan wax kale la kalifaynin waxarid boori almu'miniina mu'miniintiina cala alqitaali ku boori waayo aayad kaleo suurat lanfaal baa sheegaysa waxarid almu'miniina cala alqitaal suurat lanfaal casa allaahu alla wuxuu xaqiiqo ku yahay an yakufa inuu reebo uu celiyo ba'sa aladiina kuwii baaskooda kafaruu kufriyey gaalada shartooda iyo baaskooda alla wuxuu xaqiiq ku yahay inuu celiyo wallaahu alleh ashaddu isagaa darnaan badan ba'san xagga baaska iyo xarbada oo ilaahay baaskiisa ciddous uu ku imaado ma iska celin karaan wa ashaddu isaga ayaa darnaan badan tankiilan xagga cuquubada iyo cuquubeynta faqaatil haddaba dagaalan fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ku dagaalan laa tukallafu adigoon lagu kalifaynin ilaa nafsaka nafsadaada maana wax kale iyadoon la kalifaynin ayb ama macnuhu inuu yahay laa tukallafu la kalifi maayo ilaa nafsaka maahan yacni waxaa laga wadaa imtihaalka iyo nebiga sida la rabo inuu isaga ugu horeeyo wax qaato amarka alleh sidaa darteed baa sidaan loo leeyahay macnuhu waxay tahay xataa hadday dadka kaa haraan adiga la imaaw inaad yacni jihaadaysid jihaadkii la imaaw adiga imtihaalka awaamirta alleh adigaba iska bilaaw oo la imaaw saasay ka dhigan tahay ee macnuhu damaan marka hal qof keligiis inuu dagaalamaayo dagaalku dabcan dad badanuu u baahan yahay oo waa shaqo ama camal si jamaaciya loo qabto waay dabcan ee tani waxay ka dhigan tahay xataa haddii lagu diido adiga diyaar ahaw taagnaaw waxarid boori almu'miniina mu'miniintiina boori cala alqitaali ku booriyo ku tirtirsii oo yacni arrintaa marka jeclaysii oo yacni dagaalkaa ilaahay jidkiisa loo gelayo fadaaishiisa uga sheekay axkaamtiisii uga hadal haddii qofku uu sidii saxda ahayd u sameeyo meesha uu rabbi agtiisa ka taagan yahay u sheeg boorin la imaw qowl ee ficil ummad walbaana waxay tahay mabaadi'deeda waa u dagaalantaa in mabaadi'daas loo dagaalamana dadkooda waa ku booriyaan wax islaamka yacni diintan maxay tahay dagaal dad amrayso ishkaalkaas lama keeni karo waayo waddan aan ciidan lahayn ama aan gaashaan dhig lahayn ma jiro soo maha waddan walbaa wasaaradaha ugu waaweyn waxaa ka mid a wasaaradda gaashaandhigga yaa ka mid a soo maha ciidanka yaa loo tababaraa yaa loo sameeyaa yaa loo maalgeliyaa aan xaqiiq sheegneen qolo walbaa marka ciidan bay samaysanee ciidankaas wuxuu ilaaliyaa waddankaa sharafkiisa mabaadi'diisuu ilaaliyaa mararka qaarna waddanka keliya maahane mabaadi'daa la faafiyaa dagaalaa lagu faafiyaa dal walbaa hadduu yacni waddankii xoog yeesho waa sii socona kiisi kuma ekaado waxaa la yaab le marka aayaadkan marka in ishkaal lagu keeno la yidhaha qur-aanka waxaa ku jiro diin dhan oo samaawi ah hala dagaalamo dagaal dadka ha lagu booriyey maxay dhehee maxay u leedahay dagaalka isaga de sidiisa qolo aan yacni caqliga iyo yacni iyo ummad walbaa qa siday u samaysan tahay dagaal sidiisa uma xumo laakiin dagaalku hadba qaabka uu qofka ugu jiro iyo waxa uu sameynayaa dembigiisa uu la eg ama wanaagiisa uu la egyahay dagaaladii nebi moxamed galay sala allahu calayhi wasalam wanaagooda waa muuqdaa soo mahan oo diintan ilaahay subxaanahu watacaala ee ilaahayna garansiiyey na fahamsiiyey oo yacni wax aan ku doorsanayna maanta aynan jirin oo alla nagu manaystay haddii nebigu khasawaadkii uu soo galay iyo uunan u geli lahayn macaalimteeda sidaan looma heleen marka dagaalku qolo walba waa ku jirtaaye mabaadi'da aan ka hadalnaa la dhahaa markaas oo kale kaad idinku ku dagaalamaysaan sheeg dadka u bandhig ku dood midka islaamku ou qabana waa loo bandhigaa dadka waa lagu doodaa midka caqligu ou keena aan aragno markaas ayb marka qur-aanku marka in ishkaalaad iyo laga raadiye ma aha masaa qalad iyo maba ku jiraba casa allaahu alla wuxuu xaqiiqo ku yahay an yakufa inuu celiyo ba'sa aladiina kuwii baaskooda kafaruu kufriyey gaalada marka baaskooda iyo dhibkooda maxaa lagu celinaa qitaalkaas alla uu nebigiisa amray ummaddiisana ummadda nebigana la amray haddii marka la waayo da waxaa imaanaya marka joor walowlaa dafcu llahi اnnaasa bacdahum bibacdin lafasadat اlardu ayb taas taasaa imaanaysa marka wallaahu alla ashaddu darnaan badan ba'san xagga baaska yacnii ilaahay baaskiisa ciddii uu u keeno ma iska celi karaan walaa yuraddu ba'sunaa can ilqowmi اlmujrimiin wa ashaddu isagaa darnaan badan tankiilan xagga cuquubada ayb man yashfac shafaacatan xasanatan yakun lahu nasiibu minha man qofkii yashfac ergeeyo shafaacatan shafaaco ergo xasanatan shafaacada oo xasanatan wanaagsan yakun ahaadee lahu isaga u ahaadee nasiibun nasiib minhaa shafaacada xaggeeda uga ahaadee waman qofkii yashfac ergeeyo shafaacatan shafaaco shafaacada oo sayi-atan xun yakun lahu u ahaadee isaga kiflun nasiib minhaa shafaacadaa xaggeeda uga ahaadee wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday muqiitan mid awoodo calaa kulli shayin shay dhammaantiisa ayb muqiitan ku abaalmariyo calaa kulli shay muqiitan shaahidan mid markhaati calaa kulli shayin shay korki shay kastaa korkiisa markhaati ka ah aayaddanna shafaacaadka dadkay ka warrameen shafaaca waa ergeyn inaad adigu erga noqoto ood sabab u noqoto wax fiican ama wax xun markaan soo dhaweeyno macnaha shafaacadu sidaas waay maanta dhan haddii shafaaco shafaaco lagu haayo dadka qaar ma fahmayaan laakiin sida lagu fahmi karaa waxay tahay shafaacadu waa ergeyn inaad adiga arrin erge ka noqoto ood qof uga noqoto oo tiraa warniyo waxaanay waxaan hala sameeyo meeshaan dhibaatadaana ka jirto dhibaatadaas hala daboolo meeshaan waxaana waxaana ka jiro sidaas hala yeelo waa shafaaco laba nooc waayo marka ninkii shafaaco wanaagsan la imaado nas in allaale intii ku faa'iido iyo in allaale intii ku shaqayso ajarkooda ayuu leeyahay midda yacnii erga xun qofkii noqdana wixii uu ka erga xumeeyey wixii ku hallaabay dembigeeda waxbuu ka qaadaa ayb marka alla wuxuu leeyahay man qofkii yashfac ergeeyo oo ka erga noqdo shafaacatan shafaaco shafaacada oo xasanatan wanaagsan meel marka waxaa jirto aynan bannaa shafaacada yacni shafaacada xun ayayna iskaba soo gelay taas yaanan tan gelinin banaan shafaaco wanaagsan qofkii ka ergeeyo yakun lahu u ahaadee isaga waxaa u ahaanayo nasiibun nasiib ayaa minhaa shafaacadaa xaggeeda uga ahaanayo oo ajar buu ka helaa waay waman yashfac qofkii ka yacnii ergeeyo oo ka erga noqdo shafaacatan shafaaco shafaacada oo sayi-atan xun shafaacada xun marka maxay noqon kartaa ummad dhan ninkii u horseeda wax xun waxaynan aqoonin buu u keenay waa ku dhibtootay xumaantii baa looga dayday weligiis dembigeeda waa waa u saarsanaanayaa marka arrintan waxay xusuus fiican u tahay dadka yacnii magaca ay leeyihiin ama awoodda ay markaas leeyihiin ama dhihitaanka awoodda dhihid ay leeyihiin dadka ku sameynayo ummadda ugu horseedayo waxyaabaha xunxun waxyaabaha aada aan uga sheeganaynana waxaa ka mid a qawaaniinta aan diinta waafaqsanayn ee xun ee ummaddan aan masaalixna u wadin bal mafaasidda u ah dadka dabada ka riexaayo oo geed gaaban iyo geed dheer u fuulayo sida qawaaniintaas lagu ansixi lahaay oo meelaha lagu ansixiyo keenayo iyo kuwa ansixinayo iyo kuwa u sacyinayo qarashka ku bixinayo iyo kuwa hadhow saxeexayo oo midigtoodu ay saxeexi doonto iyo kuwa qudaada ka noqon doono waxa noocaas oo qaaliyaalka ka noqon doono qof yacni dhibka diinta kasoo gaaraya arrintaas dadka muslimiinta dhibka kasoo gaarayo weligood waa daba taagnaaneen in allaale inta uu jiro raadkaas xun maanta waa fududdaha in laga laabto weli wax aan weli la samaynin maanta fursadaad u haysataa laakiin haddii la yidhaha may anu maanta waxaan ka fiirsanaa kursigaas may aniga xoolaan ka fiirsanaa haddaad tidhaahdid ood shaqadaas qabato berrina aad tidhaahdid saan uma malaynaynin markaad lacagtii dhammayso hataa xataa arrintaas towba sax amaba ahamba waayo wax uu ka qoomamaynayaba ma jirtee keliya anu meeshaan ku jiray aan kasoo baxay leh waayo bis nacam marka ummadda keliya waxaa muhima dadka noocaasa taariikhdooda inay meel ku qoraan ugu yaraan un inaan la dhuminin dadkaas nacam ayb marar badanna marka taas waa sheegnay waxa uun naga keenaa un waxay tahay mar walbo dhibaatadeedoon ognahay darteed nacam waayo kuwii aan haysanin mandate-ka saxda ah kuwii aan haysa jirin oo waxooda xoogga ay iska ahaayeenoo milatariga ayaa lagu dhibtooday toodii waana baaba-day iyaga hadda wax kasii qaanuunkii baaqi ma ahan laakiin raadkii raadkoodii waa baaqi laakiin midkaan hadhowna la yska dhaxli doono qolaba qoladii timaadaba ay dhihi doonaan waxaani hab waxaa loo gaaray dastuuri ah waxa la dhihi doono ogow inuu ka dhib badnaa doono qawaaniintii lixdan iyo labadii dadkii sameeyey maanta lagu dhibtoonaayo wax lagu dhibtoonayo dembigeeda waa leeyihiin kan maanta waxa la wadwadana khatartaas ayaa ayaa ku jirto hal noocna kama hadlaayo ayi qaanuun oo ummaddan lagu xalaashanayo cirdigeeda diinteeda lagu bannaysanayo maalkeeda caqligeeda lagu bannaysanayo oo dhan qofkii meelahaas geeyo shafaacada xun ayuu la yimid wax allaale wixii ka dhashana dembigeeduu leeyahay haddii uunan aakhiro aaminsanaynna qofkaasi inuu waxaa fiican ummaddan inuu wax u ahaadaba qalad waay nacam ama uu wax u dhaho ayb innaga qofka waxau un bannaanka keensadaan u jeednaa waa inuu marka yacni hadduu rabbi sida uu sheeganayo islaamnimada ilaahay inuu uga cabsado waay nacam intaan berri la gaarin waa towbad keenee shiikow maxaa iga soo gaarayo inuu hadda ka hor waxaasaan sameeyey waana towbad keene maxaa iga soo gaarayo waxaa lagu dhahayaa wixii kaa haray waa yacni qof muslima uu ku dhibtoonayo raadkeeda weligaa waa ku saameynaa sidaasaan leenahay wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday muqiitan ku awoodo ay muqtadiran ama muqiitan shaahidan mid markhaati ah calaa kulli shayin shay kastaa korkiisa hada aakhiruhu wallahu aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi waalihi وaصxaabih